hadda waxaan soo gaarnay jidkii labaad ama waddadii labaad taasoo ku saabsan ereyada muhiimka muhiim erey dhawaaq dhawaaq saxa maqal dhegaysi kadabadhihid jilid ama kadabadhihid iyo ku celcelis dhawaaqu waa muhiim waa hadal muhiima waa erey muhiima waxaan ka shaqaynaynaa habka dhawaaqidda waxaa muhiim ah habka dhawaaqaddu inay sax tahay waxaa waajib ah inaad maqashid swedish badan dhegayso marka dadka swedishku hadlayaan marka u horeysa dhegayso kadibna ka daba dheh jil ama canjil sida shimbirta la yidhaahdo baabagooya waa inaad maalin kasta tababar samaysaa